isleeyaa degmada guulibuurta xaafadaheeda qaybay ka kooban tahay ayaa kormaa ku sameynay dadkan xaaladooda aada iyo aada ayay uliigataa wax macnaha raashiin ah oo degmada yaalla ma jirto dawlada sidoo kalente markaa miisaankaga soo qaadaa laba jira ka hor ayaa haweeney degmada guulibuurta ku foolatay dhiigbax ayaa ku dhacay degmada guulibuurta hal feleebo ayaa loogu waayey ilaa i waqti xaalisaa la taaganya marka xaaladda degmada guulibuurta wax lasoo koobi kara ma aha wadooyinkii ayaa ka xiran wax soo gala ma jiraan dawo ma taalo maanta qofkii bukoota ama xanuun ku dhaca wax meel daawo lagu soo qadhaba yaraatee ma jirto waxaa u sabab ah nimankii shacabka la dagaalamay hadda dawlad iyo amisom la dagaalama ma dhihi kara shacabka nimankii la dagaalamay ayaa wadooyinka degmada soo gasho o dhan ka xirtay wax ka baxana ma jiraan wax soo galana ma jiraan ciddii raashin isku dayda inay soo bilisane qofkana waa la dilaa gaariga watane raashinka taana dad ayaa lagu qabanaa wallahi niyo waxay dadku ku nool yihiin haba yaraatee ma jirta ilaahay subxaana watacaala kafaano qaaday kafaano qaadkaas ayay ku nool yihiin wax la cuno oo degmada guulibur hadda oo ku taabo kale ay ku nool yihiin ma jiraan sida jadeecad oo kale hadda degmada hadday ku bilaabanaysaa suulooyinka qaar shubinbiyoodka sidaas oo kale xiliyo kuleela ah lagu jiro wax hadda lagu daaweeyena ma jirto niyaho wax lagu daaweeye ma jirto xaaladda aada iyo aada ayay u xun tahay marka dadkan ilaahay u naxariiso wax kaloo sheegayna ma laha wax lagu daaweeyo oo annaga aan u heli karna ma jirto waxaan codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badanle dadkan walaalahood inay siday wax ku gaarsiin karaan kusoo gaarsiiyaan hadal badan ahaan u bixiyo soomaalida tiraahdaa wax qabadan baa idinaga rabaa oo degmadaas sida wax loogu qaban lahaay dadkaas macluusha hayse loogu soo gurmadi lahay ayaa u baahan lahay oo keliya badanaa ka barakacay oo degmooyinka ku dhadhow ahay sida degmada beledweyne iyo degmada jallaqsi oo kaleenta wixii bixi karo o dhan way bixeen wixii bixi waayna awalba ayagoo rafaadkana rafaadkana lasii kulmana meel ay u dhaqaaqaan ma jirto ijaazada markay ka badato waxay bixi karaana waa ay baxeen waxay bixi karana guriyaashooda ayay ku eg yihiin ayagoo aada iyo aada u dhibaataysama ribtaas okaa dhibaatooyinka waxaa ka mid ah awal degmada guuliburta suuqa waaweyn ee laheeb oo raashinka qudaldarooyaha laga helo hadda wixii oo dhanba ma jiraan wax raashiin ah oo degmadii yaalla ma jiraan qiyaasta markaa miisaanka usoo qaaday saddex qayb laba qayb ayaa dara kacday hadda hal qayb ayaa degmada joog dawladda iyo hay-adaha samafalka iyo wixiiba waxaaso wax bixi karo waxaa fariinta uu dirayo waa inay degmada guulibirta sida ugu degdegnimada badan la ay wax kusoo gaarsiiyaan ugu nafsiyaha badan la yili afar ilaa labaatan saa gudaheed oo degmada guulibirta ula baxday ay tira nimankaas sida ugu dhaqsiyaha badan leh ayaa ka codsana horta inayna soo gaaraan markaas unbaa tilaabadii la qaadi lahay la qorshayn karaa laakiin hadda xaaladii aada iyo aada ayay u akiran tahay nimanka amisom oo degmada guulibirta degan dadaalo fara badan waa ay sameeyeen meelaha ku dhadhow raashiin ayay igu soo qaadi jireen xilligii hore haddana tuulooyinkii raashiinka ay kasoo qaadi jireen aigana cunaqabateyn lagu sameeyey oo hadda meel raashiin loo doontamada jirtaba waxaan ka codsanaynaa ciidamada amisom ay ku sugan degmada beledweyn in ay balantii degmada guulibirka ka qaadeen ay u uufiyeen weliba sida ugu dhaqsiyaha badan leh dawladda federaalka waxaa u jira ummadda reer guulibirta idinka ayaa mas-uul ka tihiin waxaa mas-uul ugu noqoteen maalinta yoomalqiyaama waa idinla weydiinaya oo kitaabna ayaa u gasheen dalka diinta iyo dadkaba in aad wax u qabanaysin dadkii ayaa la haystaa dadkii ayaa culays saaran dadkii ayaa dhibaataysan sida sidaa darteed waxaan ka codsan lahaa inay dadkan wax u qabtaan oo ay wadada u furaan wallaahi culeyska anaga nahayo kale degmo haysata ma jiraan degmooyinka kale baabuurka waa ay galaan ayna wax kalena ma jirto wax kasoo baxna